madaxweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa dhagax dhigay mashruuca horumarinta beeraha banka wajaale mashruucan ballaaran oo aan nuuciisa hore uga hirgelin somalilan waxaa fulinaya hay-adda horumarineed ee caalamiga ah ee faro foundation waxaa ka qeyb galay munaasabadda dhagaxdhigga mas-uuliye ka tirsan maamulka somalilan madax ka tirsan hay-adda horumarineed ee caalamiga ah ee faro foundation iyo marti sharaf kale mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro madaxweynaha maamulka somalilan ayaa ka waramay muhiimadda mashruucan isagoo u mahadceliyey hay-adda faro foundation iyo maamulkeeda sare isagoo oo ku bogaadiyey doorka muuqda ee hay-addan ka qaadanayso horumarinta bulshada reer somalilan gaar ahaan xagga waxbarashada biyaha caafimaadka iyo beeraha
banka tago washaale laga samaynayaa beero qura maaha waa mashaariic badanoo isku jira waa beero laakiin waxaa ugu horeeya mashruuca ugu horeeya waa biyo oo beertu dee biyo la-aan ma baxayso inaguna dalkeenu waxaynu ognahay inuu m gugii iyo dayrtii roobku doo laba kalena ay yihiin jiilaal iyo xagaala roobdiin laakiin waxaa la doonayaa mashruucu inuu labiiyo tobanka biloodba shaqayn karo oo wax laga beeri karo marka mashruuca ugu horeeyaa waa biyo xidheen biyo xidheenkaasoo in ka badan laba milyan oo mitir cuyub oo biyaah oo noqonaya mashruucii ugu horreeyey tijaabada ahaa laba qaybood baa loo qaybiyey mashruuca siday maabka ku tuseen qeybta hore waa ilaa saddex kun oo hectar qeybta dambena ilaa laba kun iyo shan boqol ama laba kun iyo toddoba boqol oo hectar weeye mashruucani ewelba banka wajaale waynu beeran jiray oo boqolaal sanaynu beeranayna wuxuu soo kordhinayaa wuxuu soo kordhinayaa habkii cilmiga ahaa ee casriga ahaa ee dunida ugu dambeeyey wax loo beeranayay haddii halka hectar laga soo saari jiray toban jawaan waxaynu doonayna inu kun jawaan ka soo saaro halkii hectar waxaynu wuxuu ina barayaa sida loo waraabiyo beeraha oo casri ah halkaynu fooste biyaa ku shubi jirnay waxaa laga yaabaa in litar ku baxdo beerta hadday doonto mashruucani beero iyo biyo qura maaha wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadkii wuxuu ka shaqeynayaa waxbarashadii wuxuu ka shaqeynayaa waxyaabihii asaasiga ahaa ee bulshadu u bahnayd wuxuu beeralida yaryarna sida ay sheegeen u keenaya cagafiyo bilaasha oo shidaalu ku shubtaan oo saacadahay u baahan yihiin ay ku qotaan beeraha waxaan umahadnaqayaa runtii cuqaashi iyo suldaan ismaaciil iyo madaxda dhaqanka oo bulshada ka wakiila halkana ka caddeeyey inay boqol kiiba boqol taageersan yihiin mashruuca waxaan umahadnaqayaa mas-uuliyiintii kale ee iyaguna ku tiraabay sidaas waxaan si gaara u xusayaa xildhibaan laab saalax xildhibaanka nabadda waxaan mar labaad u sheegayaa reer wajaale mashruuca iyagu iskama leh qarankaa leh somaliland oo dhan way la leedahay oo xilliyada dee abaaraha iyo adkaadaan qof kastaa u iman karaa kasanaa ka yimaado hadduu soo gaadhayo xaq buu leeya inuu yimaado waxaa kaloo dhammaan wadaagaya dee dadka ku hareereysan mashruuca oo ay ka mid tahay gabiley allay baday ay ka mid tahay dilaac iyo bowrabe haddii an la yidhahdo mashruucani marka la eego taariikhiyan waa mashruucii ugu ballaarhnaa ee investmentka intaa leeg ee beera ah ee somaliland la geliyo shan iyo lixdankii sane ugu dambeysay waxaana faarana sheegtay inuu yahay mashruuca ugu ballaarhan ee ay faara gelisay somaliland mashruucani wuxuu dhiirigelin doonaa dad badan oo maalgashadayaala mashruucan banka wajaale ayaa la filayaa in uu faa'iido dhinacyo badan leh u horseedo kumanaanka qoys ee ku nool deegaanada wajaale iyo nawaaxigeeda kana mid noqon doona mashaariicda horumarineed ee ugu waxtarka badan leh ee ebed laga hirgeliyo degmada tog wajaale